halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa arbaca bisha juunna waa sideed labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidle nuur iyo xuseen barre aadan
waxaa ka mid ah horta communitiga soomaalidu degan minnesota waa one of the lowest income ay sameeyaan educationka haddaa la fiiriyo annagaa ugu hooseyna shaqo ma laha family zaa'id uga dambeeya ma jiro maamadii shaqay ku maqan tahay aabbihii maybe waxaa laga yaabaa inuu truck ku maqan yahay so familigii already jajabsan
sida wuxu dhacay waxa weeyaan marka hore ciidanka waa lagu khaldamay dad yaroo kooban baa ku khaldamay markii dambana ciidanku magaaluu yimay jaamac jubad la yidhaahdo oo koonfur dalka xitaa gaashaamo oo magaaladii agteeda ama dhexdeeda lagaga digaya xagaaka lagaga digaya gaar baa laga rabtay kadibna waa lasoo ururiyey dadka rag iyo dumar intii joogay waa la laayay iyo caruur halkaa joogay waa la laayay iyagoo loo aanaynayo waxaa iskugala tigin dadkii rasaasta lagu rigay
suldaan maxamed suldaan xirsiqani oo ku baaqay in xal nabadeed laga shaqeeyo kadib markii deegaanka gaashaamo lagu dilay ugu yaraan qof oo rayd ah oo ay dileen ciidamada etoobiya waraysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad bini'aadaminimo oo laga soo sheegayo gobolka bakool iyadoo roobabkiina ay jireen jidadkii magaaladaasi gelayey qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idinku haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hillary clinton ayaa ku dhawaaqday inay iyadu heshay inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga uga qayb qaadanaya doorashada madaxtinimada ee maraykanka waxaanay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda maraykanka isku soo taagta tartanka doorashada ee kaba dambeynta ah clinton ayaa ku guulaysatay gobolka new jersey hase ahaatee senatarka ay loolamayaan ee bernie sanders ayaa isagoo ku guulaystay gobolka kale ee north dakota xogayii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayay warbaahintu hore u sheegaysay in ay horeba ugu guulaysatay ergooyin tiradoodu dhan tahay oo ay u baahnayd in loo caleemo saaro murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada bishii novembar maraykanka ka dhici doonta iyadoo ay u dheer tahay ergooyin kale oo taageero siiyey
maxkamadda cadaaladda ee yurub ayaa xukuntay in waddamada ku bahoobay midowda yurub ay joojiyaan inay xidhaan dadka tahriibayaasha ama magangelyo doonka ah ee sida sharci darrada ah ugu soo gudba xuduudka lix iyo labaatanka waddan ee bilaa baasaboorka isugu gudba ee shangeynka loo yaqaano xukunkan oo salaasadii shalayto ka soo baxay maxkamadda ku taala luxemburg ayaa lagu sheegay inay mamnuuca xadhigga dadkaasi lagula kacayo haddii aan dadkaasi dembiye looga shakisanayn waa dadka aan ku jirin wadamada midowda yurub ee kasoo tallaabay xuduudaha saameynta uu yeelan karo xukunkaasi maxkamadda ayaan ilaa haatan caddayn
madaxweynaha maraykanka barack obama iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra mori ayaa wadajir uga wada hadlay xoojinta xidhiirka labada dal kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad ee magaaladani washington hindiya iyo maraykanka ayaa lagu tilmaamaa labada dal ee dunida ugu dadka badan ee adeegsada dimuqraadiyadda xidhiirka siyaasadeed ee labada dal ayaa si weyn isku bedelay sida uu v o e da u sheegay michael kogelman oo ka tirsan xarunta woodrow wilson ee dalkani maraykanka khabiirkan ayaa tilmaamay in muddada hore ee uu madaxweyne obama uu xilka hayay aanu culays badan saarin xidhiirka indiya isagoo oo diiradda iyo culayska saaray dagaalka afghanistan balse khabiirkan ayaa tilmaamay in markii mar labaad lasoo doortay madaxweyne obama uu wax badan ka bedelay dhiirigelinta xidhiirka hindiya iyo maraykanka gaar ahaan markii uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray howlgalladii militari ee dalka afghanistan
halka aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa v o a washington wararka ka imanaya deegaanka gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada etoobiya ay tuulada jaamac dubbad ay ku dileen ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo rayida suldaan maxamed suldaan xirsi qani oo ka mida salaadiinta dhaqanka ah ee deegaankaasi ayaa baaq nabadeed u diray waxaana uu sheegay in sida ay wuxu dhaceen iyo sababta dilkaasi keentay wuxuuna u waramay xuseen barre aadan
arrintaasi oo tijaaradu goobta maa joogin laakiin sida wuxu dhacay waxa weeyaan marka hore ciidanka waa lagu khaldamay dad yaroo kooban baa ku khaldamay markii dambana ciidanku magaaluu yimay jaamacadibad la yidhaahdo oo koonfur dalka xitaa gaashaamo oo magaaladii agteeda ama dhexdeeda lagaga figaya xariraanka lagaga figaya gaar baa laga rabtay kadibna waa lasoo ururiyey dadka rag iyo dumar wixii joogay waa la laayay iyo caruur halkaa joogay waa la laayay iyagoo loo aanaynayo waxaa iskuwala tihiin dadkii rasaasta lagu riday dhacdadu sidee ku bilaabantay walahi dhacdadu waxay ku bilaabantay gaadiid laba gaari oo isku dhacay oo layidhi waa lasoo jiidayaa oo lasoo jiiday waxaa la gaashaama loo soo jiiday ayaa dad meel walba dee qof caqli xumo waa joogaaye dad caqli xun bay jiri gaariga kala hada yaan laydinka laydinka qaban gaarigoo bilaal nambara yaan laydinka qabanina kala hada sidaasay ku dhacday rabsidu ku timi de wixii alla ka qadarayna way ka dhaceen tirada guud ee dhimashada im- ilaa imika waa imisa ayaad haysaan ilaa imika afar iyo labaatan baa ayaa ayaa sugan marka wax haweena ama wax caruura ma ku jireen toddoba haweeno waa hubnaa kol iyo lix qof oo andaraja oo carruurana waa hubnaa intaas waa sidaan kalena waa odayaal waaweyn iyo dhalinyaraba dhinaca ciidanka etoobiya iyaga maxaa khasaare loo geystay ma hubo ma hubo ma hubo wax ciidanku sheegay ona ma jiraan muddo soo bandhigay goormay marka mashaqadani dhacday saddex cashur waa maalinta axaddi ilaa imika wax waawaanoo arrintaasi laga galay ma jirtaa
kolay waa waanta dee dadka meesha ku- wax lagu yeelay waa iyo cidda waxyeysan waa dawladda iyo shacabkoodii marka dee shacabka iminka kaloo shacabka kaloo aroosado wax la yagaana ma jiro waa howlgal badanna waanu ka samaynay dee wixii dawladooda kaga yimi un mooyaane wax kaloo iminka libao jiraa ma jiraan dee dawladdana dawladdana waxaan leenahay oo kolley baan ugu jeedinayna barnaamij halkaasaa ku joojiyaa laisku soo gaadho kolley maalintaasi wax wax kasoo kordhay oo buuran ma jiraan ciidankiina weli sii buu meeshii u degan yahay dadkana dee cabsidii unbaa weli dul hogan meydkiina shalay baa la aasay oo la la ogolaaday in la aaso welina dee waxaa la raadinayaa bal meydad kale oo meelaha ku qarsoon baraagaa dhexdooda in meelaha wax laga barbaaro xaaladooda waa degan tahay ma waxaan soo jeedinayaa horta shacabka waxaan soo jeedinayaa dadkan dhintay ilaahay ha u naxariisto wax dhibaataana ayaan la geysanin dawladun baa dee xal laga sugayaa dawladdana waxaa usoo jeedinayaa oo gaar ahaan madaxweynaha federaalka iyo madaxda federaalka ciidanka federaalkaba in arrinta halkaa isku taagto dabadibna loo eego wixii dhacay waa tahay ma laga yaabaa in ergo loo diro halkaas waa ku fataweynaa waa ku fataweynaa in halkaa iyo madaxdaba dee madaxweynuhu u maqan yahay filalku waxaan rajaynaynaa inuu dee isaguna arrinta si degdega uga howlgalo oo ka ka- joojiyo gobol wada wada hadalla uu furo iyo nabadeed kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed suldaan xirsi qani oo ka mida salaadiinta dhaqanka oo u waramayay xuseen bare aadan
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dadweynaha ku nool gobolka bokool ayaa waxaa la soo diristay xaalad bini'aadanimo oo adag kadib markii roobabka gugu ay xidheen wadooyinka gobolka qaarkood taasi oo keentay inuu sare u kacdo sicirka maciishada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ka jira gobolka bakool ayaa isugu jira caafimaad darro iyo cunno yari saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan deegaana hoos yimaada gobolka bakool deegaanka buurdhuxulle oo degmada waajid ka tirsan waxaa sare u kac laga dareemay qiimaha badeecooyinka quutal daruuriga taasi oo loo aaneynayo roobabka guga oo wadooyinka biyo fariisiyey gaadiidka badeecooyinkana aysan mari karin iyo shabaab oo wadooyinka qaar go-doomiyey gudoomiyaha deegaanka buurdhuxule maxamed xuseen macalin beesow oo v o a la hadlayay wuxuu caddeeyey saameynta raashinyarida in si weyn looga dareemay deegaanka wuxuuna sharaxayaa isbedelka dhanka badeecooyinka ee deegaanka buurdhuxule ka jira wallaahi kaas muddo adiga labaatan iyo sideed labaatan iyo toddoba maalmood amalo wadada xirnay yaa badeecada waxay magaalada yaala qaaliyoobeen marka hadday wax soo bilaabanayaan gawaarida yaryarka hadda soo bilaabanaysa marka dadku waxay aada dib ugu qabaan dhinaca hay-adaha samafalka gargaarka daawooyinka ee tallaalka waxyaalaha noocaas macnaha aada dib ugu qabaan hadda tuulada baa haddeed waxaa hoos imaadaa soddon tuulo ayaa hoos imaada iyadana degmo weli ma helin laakiin degmona waa kasii ballaaran tahay dhibaato aada u fara badan ayaa shacabweynaha qabaa badan aan wax raadinay oo aan wax weynay injilowyada macnaha meelaha din aan wax ka baadigobnay aan wax ka weynay yaa waxaan ku talagalnay in macnaha meelaha aan wax ka ururino daawooyin oo dadweynaha iyo anaga ka maamul ahaan sheebabaan aan ka ururino yaa m c ed hadda ku furnay m c ska haatan la furay bulshada waxa uu qabanaya xilligan maxay tahay
bulshada dhib bay uqabtaa magaalada tan hal m c ed kuma filna m c edka oo macnaha awr dhisnaa oo la gubay waagii qolooyinka nabaddiidka meeshan lagula dagaalamayay la gubay oo hadda aan wax yar dayac dayactir aan ku samaynay ee hadda wax ku bilownay marka wax kale ilaa saddex emsiyad ilaa afar emsiyada ku filan magaalada baaxadeeda meesha ay leeg tahay sidoo kale degmada tayagdhow ee gobolka bakool oo dhowaan ay soo gaareen boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaalada iyo fatahaadaha magaalada beledweyn ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xaalad bini-aadannimo ay la daalaadhacayaan qoysaska soo barakacay gudoomiyaha degmada tayaglow maxamed cabdalla xasan ayaa ka hadlay dadka barakaca ee tayaglow soo gaaray iyo dhibaatooyinka ay qabaan degmada tayaglow ayaa mahanba waxa galo haye barakac kukooyi dhiniga beledweyne biyowgii oo magaaladii kafa ka fataxeen iyo dagaalo isqoobdiyaha gale shacab badan yaa ku barakacye geeka afarniga taba maalintiiba boqol oo kale kooyo hayse ayaa mahan dadkiyo hayaa magaaladii ay ka aruuro hayaan dad walban haysane goyaal iyo biyaha dumiyeno sisaasa ku rooreno dhibaataysana ayaamaha mahana galay walaalkay wallaahi xaaladoodana iyadaa liidata dadka hana deerohay hadda ilaa laba boqol iyo konton qoys yaa hana deerta hadda alxamdulilahi ununan diyaar garoohayna dadkiyohay hadee magaalada nafateeba magaalo oo isku dhibaataysano muddo badan shabaab haysaday wal gargaarena halnuu magaalada shacabkeeba nafsateeba isku barakac oo kale ka dhawaay markii saasata haddana de dad walaalahan ee qaxooto ee dhibaataysan oo eedangaab darano walban haysanahana deeri dhinaca kale shacabka ku dhaqan degmada rabuuri iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan ciidamada liyu booliska ee hoostaga ismaamulka soomaalida ethoobiya malaaq cali muumin maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka bakool gaar ahaan degmada rab dhuure ayaa isna sheegay ciidamadan liyu booliska inay tacdiyo badan u geysteen dadka shacabka ee ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada rab dhuure dhibaato xun baa ka jirta caato deegaanka caato waxaa lagu dhibaataynaya shacabkii deegaankaas deganaa magaalooyinkiisa ku yaaleen yaa lasoo barakiciyey yaa lasoo guuriyey ceelashiina biyihiina loo diiday ceelashii laga degay marka dadkii baa la qaqabanayaa dadkii baa la garaacayaa cagaladii laga duminayaa waxaana sidaas yeelaya nimanka la yidhahdo new bolis
waa garta marka odayaasha deegaankaad tihiin maxaad marka ugula hadli weyseen maamulada meesha ka jira waa la hadalnay ma la hadli karaan waa u sheegnay hataa dawladda dhexe etoobiya ciidamada ka jooga wadanka waa u sheegnay kuwa aata ushe kuwa rabuur aan u sheegnay kuwa xudur aan u sheegnay kuwa garasweyn aan u sheegnay waan la hadalnay baana laleeyahay hadalkoodina ma dhegaysanayaan nimankaas waa shacab gumaadid iyo barakicin bay u joogaan wax qabanayaan iyo waxa garaacayaan iyo waxa dalka ka duminayaan wixii beeriyo xoolaha loogu toosinaya laga dhigay saraakiil ka tirsan ciidamada liyu booliska oo aan la xiriiray waxay ka gaabsadeen inay jawaab ka bixiyaan tacdiyada lagu eedeeyey ciidamadooda inay geystaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad ulu dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayay warbaahintu sheegaysaa inay horeba ugu guulaysatay ergooyin tiradoodu dhan tahay laba kun saddex boqol iyo saddex iyo siddeetan oo ay u baahnayd in loo caleemo saaro murashax xisbiga dimuqraadiga ee doorashada bishani noofembar ee maraykanka ka dhacaysa iyadoo oo ay u dheer tahay shan boqol iyo koob iyo toddobaatan erge oo taageero siisay lix gobol oo ka mid a dalkan maraykanka ayaa salaasadii shalay ka qayb qaatay doorasho hordhac ah ee murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada doorashada soo socota ee maraykanka natiijada hordhac ah ee doorashadaasi oo goordhoweyd lasoo saaray ayaa muujinaysa in hillary clinton ay ku guul taariikhi ah ka soo hoysay haddaba sahra ciidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareystay faysal dari oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota ha walaal sidaad u tiri waa run hillary waxaa cad in ay maanta ku guulaysatay inay hoggaanka u qabato xisbiga dimuqraadiga ah ayna sidaa ku noqotay haweenadii ugu horreysay dalka maraykanka ee taarikh noocaasa gaadha gobollada ilaa hadda la sheegay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa gobolka new jersey iyo gobolka california labadaa gobol mid waxaa ku guulaysatay hillary sidaan ognahay ama hadda la saadaalinayo gobolka california oo gobolka ugu weynina waxay u badan mootaa inay iyadu ku guuleysan doonto waayo durba waxaa cad taageerayaashii ninka iyada kasoo horjeeda ee bernie sanders inay durbay niyad jabeen oo waxaa ka cad doorashada oo hadda si toosa looga soo tabinayo go gobolka california kuwo badan ayaaban ka qeybgelinba doorashadii oo aan tegin iyagoo u arka mar walba in laga guuleystay murashaxii iyagu ay taageersanaayeen oo hadda ay si cad hillary clinton ugu guulaysatay numberkii laga rabayna ay gaadhay haddii marka ay ku guulaysato gobolka california oo weli ay socoto tirintii codadku maadaama oo gobolkaasi uu saacado inaga dambeeyo e maxay hillary clinton usoo kordhinaysaa horeba waxaa loo sheegay inay haysato laba kun saddex boqol iyo saddex iyo siddeetan cod oo ay u dheer yihiin shan boqol iyo koob iyo toddobaatan super delegateka loo yaqaano ama ergooyinka iyada taageersan marka hillary clinton soo lama odhan karo haatanba waxay ku taagan tahay jidkii loogu cumaamadi lahaa inay musharaxa u noqoto xisbiga dimuqraadiga waa taas waa runta oo waa arrin cad weeye in hadday hillary ku guulaysato california iyo haddii aanay ku guulaysanba caawa waxay haysataa numberkii ay u baahnayd inay noqoto ama hoggaanka u qabato xisbiga dimuqraadka laakiin taasi waxay kasii caawinaysaa in ay ka saarto tartanka ninka la yidhaahdo bernie sanders oo kasoo horjeeda taageerayaashiisa iyo la taliyayaashiisuba sidan hadda ku arkayay warbixino deg deg oo hadda lasoo saarayo waxay qaar badani durba ay ay go-aan ku gaareen inay kula taliyaan inuu ka baxo tartanka marka haddii californiana uu uusan helin waxay taasi kusii qasbi doontaa isaga iyo taageer cidda taageertaba inay ka baxaan tartanka oo hillary ay si cad u hesho laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo caawa waxaa cad inay hillary tahay in in hoggaanka xisbiga dimuqraadka hadday hesho california haddaanay helinba waxay taasina ku noqotay inay muujiso taariikh cusub oo aan ka dhalan maraykanka oo ay noqoto gabadhii ugu horreysay ama haweenaydii ugu horreysay ee xisbi xisbiyada ugu waaweyn ka mid a hoggaanka u qabata dalka maraykanka taasoo weliba la filayo november sanadkan inayba noqoto madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka waan gartay donald trump ayaa isaguna sidoo kale ka soo baxay musharaxiintii u tartamayey inay noqdaan qofka mateli doono xisbiga jamhuuriga donald trump ma ka qayb galay isaga doorashooyinka lixda gobol ee maanta wuu ku jiray oo gobollo badan buu ku jiray laakiin cid isaga la tartamaysaa ma jirto marka isaga inuu goboladan helay iyo in kale muhiimba umay ahayn marka ma uusan gelin juhdi inuu helo ama inuusan inuusan helin waayo isagu waxa uu u taagan yahay xisbiga jamhuuriga xisbiga jamhuurigana hore ugu dhawaaqay inuu isagu noqon doono xubinta meteli doonta in tartanka november ay isaga hor iman doonaan isaga iyo hillary marka hadda waxay u muuqataa ama cadba in isaga iyo hillary ay isugu soo hadri doonaan doorashada november ee soo socota sanadkan wan gartay haddii markaa saadaalaynu ka yaro bixino faysal marka la dhageysta iminka khudbadii ugu dambeysay hillary clinton ay daqiiqado yar ka horjeedisay waxay u muuqatay qof kalsooni badan ku qabta xataa donald trump inay hawada ku dubanayso oo aanay wax badan isaga tirinayn bal arrintaasi ka waran maxaa la dhihi karaa hadday labadooda doorasho isku hor yimaadaan midkee taageero badan runtii maalmahan oo dhan in waxa aada loo saadaalinayay oo warbixino badan ay meelo badan kasoo baxeen labadoodu haddii ay iska hor yimaadaan kan heli doonaa in laba bilood ka hor haddaad xasuusato dadku waxay saadaalinayeen inay si aada u sahlan hillary clinton ku heli doonto laakiin saadaashu hadda maanta halkay marayso waxaa fiican in aynu ka hadalno in taageerayaasha labada xisbi ay u hayaan ama jacaylka ay u hayaan labadan murashax boqolkiiba siddeetan dadka xisbiga dimuqraadka ka tirsanay ma jecla hillary boqolkiiba siddeetan iyo shan dad ku dhowdhownay ma jecla donald trump dadka ka- ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka labadoodaba waxaa la odhan karaa labada xisbi ay ka tirsan yihiin inkastoo ay labaduba hadda hogaaminayeen labada xisbi haddana xisbiga dhexdiisa lagama jecla taasi marka waxay keentay inuu donald trump u soo dhowaado hillary clinton laakiin weli waxaa horeeya hillary clinton oo dad badani waxay leeyihiin in macnaha saadaalintani marka november la gaadho waxaa caddaan doonta inay hillary kaga fiican tahay xagga aqoonta xagga siyaasadda xagga hagidda wadan wadamada addu- wadanka adduunka ugu awoodda weyn leh inay tahay qof lagu aamini karo donald trump uusan ahayn qof lagu aamini karo marka taasaa waxaa laga yaabaa inay iyada awood siiso inay soo baxdo november dadkuna ay saadaalinayaan inay november ku guuleysan doonta laakiin doorashadu aad bay u adkaan doontaa faysal dari oo ka faalooda siyaasadda maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramay saare ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
iyada oo lagu guda jiro maalintii saddexaad ee bisha barakaysan ee ramadaan aynu ku jirno ayaa soonku wuxuu wadamo badan u soo galay iyadoo lagu jiro xilligii kulaylaha haddaba culimada islaamka ee ku dhaqan dalka masar ayaa dhowaanta soo saaray fatwo u ogolaanaysa ardayda ku jira imtixaanada inay afuri karaan amaba ay iska cuni karaan haddii ay ka cabsi qara- qabaan inay dhacaan amaba aanay awoodi karin soonka oo imtixaanka aanay geli karin faahfaahinta warkaasi waxaa qaahira ka soo diray xuseen saxnuuni xarunta fadwooyinka dalka masar ayaa u fasaxday ardayda masaarida inay iska afuri karaan maalmaha imtixaanada ay gelayaan haddii ay ka baqayaan inay dhacaan ama ay keenayaan darajooyin aada u hooseeya bayaan ka soo baxay daarta fadwooyinka dowladda masar ayaa lagu sheegay ardayda masaarida inay u bannaan tahay inay iska afuraan maalintii haddii dhibaato ay ku tahay soonka waa haddii ay ka baqayaan inay saameyn ay ku yeelato darajada ay keenayaan imtixaanada hadalka ka soo baxay culummada fadwada ee waddankani ayaa lagu sheegay in fadwadani ay tahay mid daruuri ah oo laga doonayo ardayda inay haysaan shuruudaha keenaya inay afuraan sida inay ka baqayaan inay ku dhacaan imtixaanka bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkani ayaa waddankani la soomayaa saacada badan oo wakhtigu aada u kulul yahay waxa uuna kusoo beegmay xili ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ay gelayaan imtixaanada ugu dambeeya ee sanadka fadwada ka soo baxay xarunta fadwooyinka ee dalkani ayaa saameyn ku yeeshay ardayda kale ee shisheeyaha sida soomaalida ee dhigta jaamacadaha iyo iskuullada sare ee waddankani qaar ka mid ah soomaalida wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada masar ayaa ii xaqiijiyey ardayda soomaalida inaysan dheg jalaq u siinin fadwada ka soo baxday culummada masaarida magacaygu waa liibaan cali axmed wallaahi arrin weyn oo aan la yaaba ila noqoto markii la ardaydu markay inta imtixaanaad ku jiraan way afuri karaan anaga haddaana ardayda soomaaliyeed waa kasoo horjeedsanay xilligaa ilaahay dembi dhaaf weydiisanay inna la dhaho eh, afura caadi waa imtixaanaad ku jirtiin wallaahi wax weyn dembi weyn aan u aragnay Eh, anaga keligeen oo arday soomaali ma ajaanibta kale wadamada jaamacatul carab dhan way kasoo horjeesteen xitaa dadka cadaanka oo muslimiinta ee kulliga kasoo horjeesteen ilaa masaarida mahayna dheheen waa afurayna anaga ilaa hadda waxaan ku furna ma hayn Ee, culammadeena oo qaahiro ku nool nooma sheegin in xit- markii safar la galaahaa waa la afturi- waa la furi karaa safaraa lagu jiraa laakiin imtixaan socdo u fur soonka wallaahi weligee maa maqlin culammadan kama maqlin waxaan ku furna ma naqaanaba maxamed cabaas sheekh maxamuud dareenka soomaalida waa fatwadii ee masaarida soo saareen inta badan fatwadaas waxay xoogga ay saar- ah, saaray maaragtay ardayda masaarida ah oo oo yeelo inta badan waxay u u iftoodaan maaragtay culimmadooda intooda badan qaatana una fududeeyo sida markaas xaaladooda ay tahay diiniyan maaragtay inta badan laakiin dadka ajaanibta ah sida soomaalida iyo ajaanibta kale waddankan wax ka barto dugsiyadooda sare ilaa ay jaamacadaha ee u badan ardayda raashka iyo waxaas waxay sameeyeen inay ka dhega adeegeen inay soonkooda inta badan wataan inay maaragtay inkastoo waqti badan oo in dhowr iyo toban saac la soomaayo waqtiguna uu kulul yahay imtixaanaadka ramadaanna ay jiraan imtixaanaadka kusoo aad- ay kusoo aadeen haddana maaragtay way adkaysteen oo- oo waxaa waaye way ku soomaan laakiin masaarida intooda badan qaar ka mid ah culummada hay-adda ashar ayaa taageeray fadwada ka soo baxday xarunta fadwada ee waddankani waxayna ku tilmaameen mid sax ah oo ardayda loogu fasaxi karo inay afuraan maalmaha ay diyaarinayaan ama ay gelayaan imtixaanada xuseen saxnuuni v o a qaahira
waatana dhegeystayaal kusoo dhowaada sicirka iyo sarifka lacagaha ee suuqa magaalada nairobi waatan maryan maxamuud barre oo inala socotiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta sarifka iyo sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha uu bangiga dhexe ee kenya ku kala bedelanaya lacagaha halka doolar ayuu ku bedelanayay boqol shilin iyo saddex senti oo lacagta kenya ah boqol iyo shilin iyo afartan iyo afar senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterlin bound boqol afartan iyo shan shilin iyo afartan iyo afar senti ayuu ku gadanayay boqol afartan iyo lix shilin iyo koob iyo toban senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay boqol toban iyo laba shilin iyo soddon iyo sagaal senti boqol toban iyo saddex shilin iyo lixdan iyo toddoba sentina waa uu isaga sii gadayay halka ranne lacagta south africa lix shilin iyo saddex senti ayuu ku gadanayay lix shilin iyo shan iyo lixdan sentina waa uu isaga sii gadayay haddii aan markii igna qiimaha raashiinkana toonka burka ayaa suuqyada nairobi waxaa lagu iibinayay kun iyo saddex boqol iyo labaatan shilin baastada ayaa iyana la iibinayay kartoonkeeda kun iyo laba boqol iyo lixdan shilin saliidda labaatanka liiter laba kun iyo sideed boqol ayaa la iibinayay sokortana kontonka k g afar kun iyo boqol shilin sidoo kalena kalluunka qasaacadaysan ayaa noocyadiisa kala duwan suuqyada nairobi waxa uu ka joogay saddex kun iyo sideed boqol iyo afartan shilin caanaha noocaniida ayaa laba iyo toban kun iyo sideed boqol la iibinayay ankarna koob iyo toban kun iyo sideed boqol nuura sideed kun iyo toddoba boqol halka hilaalna ay sideed kun ka ahaayeen intaahay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako arbaca anigoo ah maryan maxamuud bare aan nairobi idinkaga soo jeedinaya xubintan oo kale intaan ku kulmayno nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay maryan maxamuud bare haatanna aynu ku wada nasanno qasiidada nebi ammaanka oo inagu laqaynayo fanaanka aweys gulaangul codkaasi fanaanka aweys gulaangul iyo qasidaasi nebi ammaanka ayaan dhegeystayaal idinku dhaafina tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay saas iyo subax wanaagsan iyo ramadaan kariim
allah waynaa ku soo ishaarte ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume ambiyaashaa tahay imaamkood axmed qabseelka maa la صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم